haatanna waa xilligii barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey diyaarna noola ah cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah magaalo ay argagax geliyeen islamarkaana ay jiif iyo joogba u diideen boqolaal daanyeer oo magaaladaasi farabaas ku haya in cunto gacanta lagu qaato noocay doontama ha ahaato weel ha ku jirto iyo in telefoon la isticmaalo labadaba hadda dadka waa u diideen oo teleefonkana way kaa qaadayaan cuntadana way kaa xoogayaan haddaba waatee magaaladaasise ma jira xal arrintaasi ku saabsan oo loo hayaa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkan idii hayaa waraysi ka duwan kuwii aada hore barnaamijka caweyska washington ugu dhagaysateen naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay dawayabigawiya caashaqoyndoorada muxuduurka ila galay waa mikanan oo ah fanaan u dhashay dalka etoobiya islamarkaana af soomaaliga ku heesta waxaana uu inooga warrami doonaa heesaha uu leeyahay iyo weliba waxyaabihii ugu layaabka badnaa ee uu bulshada soomaalida kala kulmay marka ay arkaan isagoo af soomaali ku hilaysaya barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal magaalada new delhi caasimada dalka indiya waxaa in muddahaba farabaas ku haya islamarkaana jiifyo joogba u diiday boqolaal daanyeer oo dadka halkaasi ku dhaqan iyo weliba xafiisyada dowladaba wixii ay arkaanba ka dafaya dadka magaaladu haddaba ha joogaana waxaa sida oo kale la tilmaamayaa in looga cabsi qabo daanyeeradan inay carqaladeeyaan dadka martida ah ee magaalada soo booqanaya gaar ahaan weliba dadka mas-uuliyiinta ah ee dowladaha kale ka socda haddaba dhegaystayaal yaanan sheekada idinka dilin ee aan ku soo dhoweeyey wariyahayaga jaamac buulla jaamac oo isagu sheekada la socday cabdixakiinow waa daanyeero argagax geliyey magaalada new delhi ee caasimada dalka hindiya daanyaradan oo magaaladii aada qalqal u geliyey dadka new delhi degan si fican bay u yaqaaneen oo muddo ayay hadda la nool yihiin daanyaradaas oo magaalada awood bayba ku leeyihiin laakiin marba marka ka soo dambaysa awooddooda way sii kordhaysay waxa ay gaareen hadda inay dadka ay iyagu ku xakameeyaan waxa dadka ay samayn karaan iyo waxa ay samayn karin tusaale ahaan in cunto gacanta lagu qaato noocay doontama ha ahaato weel ha ku jirto iyo in telefoon la isticmaalo labadaba hadda dadka waa u diideen oo teleefonkana way kaa qaadayaan cuntadana way kaa xoogayaan waan gartay waxaaban isweydiinaya markaa tiri daanyeero argagax geliyey magaalada new delhi tao siday u argagax geliyeen marka cuntana lama qabsan karo telefoonna marka maxay samaynayaan may la boodayaan way la boodayaan daanyaradu inkastoo daanyaradii soomaaliya joogay ay ka yeeryar yihiin ay ka dhuuban yihiin waa nooc loo yaqaano daanyeerta ruushka oo magacooda loogu macdaray waa dhudhuuban yihiin laakiin way ilka dhaadheer yihiin haye marka qaniyadoodu aad bay khatar u tahay oo haddii ay afka kala furaan dadku way naxayaan way dafayaan way fudud yihiin marka waxyaabaha ay dadka ku sameeyeen waxaa cabdixakiin u weheliyo dhinaca dowladdana xafiisyadii dowladdii bayba qalqalgeliyeen oo intay dadkii shicibkii ka tegeen ba ilaa dowladda dowladdii bay hadda u dhaceen xafiisyaday galayaan dokumentiyadii iyo waraaqihii iyo sharciyadii iyo waxyaabihii yaalay bay dabagedinayaan way jejeexayaan way daadinayaan geed bay inta la koraan bay tuurayaan marka
oo waa ololo xoogan ololo xoogan waxaa kale oo oo dowladda dhibka kale ay ku hayaan waxaa ka mid tahay khayladooda waa laga shirala'aya shirarkii bay afgembiyeen shir walba waxaa laleeyahay waa inaan joojinaa daanyaradiibaa qabsaday oo khayladooda hadalkii baa la weydaarsan laaya marka waa intaan shirarka intaan la bilaabin iyo kulamada intaan la sugin waa iyaga horta xal loo soo helo waa in iyaga xal loo soo helaa ama habeen barkii loo guuro xilli la isleeyahay ma shaqaynayaan oo iyagii kaylo iyo hawl kuma jiraan magaalada waxaa ku nool bal qiyaas haydi mar haba marba haddaa tiri new delhi qiyaasteeda aynu garanayna ballaarkeeda argagaxay geliyeen qiyaasaan jaamaco inaana yarayn baan sida ayaan filaya afar boqol oo kun oo waxaa ku nool daanyeerada noocan oo keliya ah sababtaasaa keentay awoodda xooga badan oo tiri ahaan waxay ku dhow yihiin nus milyan bay ku dhow yihiin dee jaamaco oo tiri ahaan ma yara markaa dad afar boqol oo kun bay gaadhayaan magaaladiina daargagaxbaa bay geliyeen oo xafiisyadii lagama shiri karo waraaqii bay tuurayaan cuntadii bay dadka kala boodayaan telefoonadii gacanta dee fadhiuma yaallaan filaya magaaladaase ma la isku dayay wax xala talow mar hadday ilaa xafiisyadii dowladda gaadheen xal waa la raadiyey sidaa aad la socoto cabdixakiinow hindiya waa wadamada siyaabo badan xayawaanku ay xuquuqda ugu leeyihiin inkasta oo aanu aragno xayawaan badan oo iyagana lagu shaqaysto kuwa ay dadka qaar caabudaan haddana sharciyada xayawaanka in la daryeelo aad ayay ugu fiican yihiin laakiin waxaa la isku dayey in daanyaradan la cayriyo oo magaalada laga saaro laba siyaaboodba waa la isugu dayey markii ugu horreysay waxaa loogu talagalay cilmi baaris kadib waxaa la ogaaday daanyarada waaweyn ee xoogga leh ee daaxuurku ay soomaalidu yidhaahdaan in ay ka baqaan daanyarta marka waxaa la keenay daaxuuro afartameeye ah oo la maamulayo oo xiran oo lagu cayrinayo dadku ay wadaan markaa si ay u baxsadaan ee meesha ugu ordaan ha naftooda ay u badbaadsadaan marka way shaqaysay daanyaradii ruushka kuwii la dhahayay way carareen laakiin waxaa meeshii soo galay dadka u dooda xuquuqda xayawaanka oo ka dagaalamay daanyaradan la hayo oo silsilada ku xiran ee aan xorta ahayn marka kuwii baa ku guulaystay dacwadoodii daanyaradii waa la sii daayey duurkoodii bay ku noqdeen marka maxay ku doodayaan ma daanyaradan bay diidan yihiin inta lasoo qabtay lagu ha waxay leeyihiin daanyaradan xuquuqdoodii baa meel looga gudbay oo waa lagu xadgudbay inay xor ahaadaan oo iyagu isdabaraan oo noloshooda raadsadaan baa loo baahan yahay in lahayo meel lagu haysto oo la isticmaalo la haysto oo la isticmaalo oo xayawaan kale lagu cayrsado maaha waan gartay dee markaa magaaladii iyo daanyeerkii dib bay isu waajahayaan mar haddii daanyeeradii waaweynaa markii la dooday ay laga dareeriyay iyagiina dib looga qaaday ma la helay xal kale ha waxaa lagu fikiray in kii laga faa'iidaysto marka afartan qof baa waxaa loo talay dhar u eg daanyeeradii daaxuurada ahaa marka ayagii baa shaqadii qabtay markii hore arrintaasi way shaqaysay laakiin dee noolaha xayawaanku laftirkoodu garashay leeyihin si ay wax u fahmaan iyaguna waaba iska xigaanba waa isgaranayaan oo daanyarada isku yihiin marka waxaa dhacday inay ogaadaan maalmo kadib waxaan inaysan daaxuuradii ahayn haye marka inay u yimaadaan oo iyaga laftirkoodii ay ku ciyaaraan bay bilaabeenba waxba iskaga tiri waayeen waxba iskaga tiri waayeen marka taas way shaqayn weyday iyadana labadaas si baa la isku dayay waxaa xusuus mudan haye
madaxweynihii hore maraykanka ayaa tegey new delhi intuu madaxweynaha ahaa barack obama wey barack obama ahaa marka dhibkaana wuu jiray laakiin waxay isku dayeen in ay bal inta uu joogo ay caqabadahaas ay xaliyaan iyaduna way shaqayn dad badan baa la shaqaaleeyey si ay daanyeerta uga fogeeyaan meelaha uu madaxweynuhu imaanayo laakiin iyaduna way shaqayn weyda waxay tidhahan yaanay magaalada iyaydaan ku ceeboobin madaxweyne martidaydii joogtay yaanay nimanka qasqasaadin aad aad waan gartay markaa imanka jaamaco magaaladii iyo nimankii sidii bay iskaga laadlaadaan miya mise weli xalkii baa lagu guda jiraa sidii bay iskaga laadlaadaan xalka qolyihii xeeldheerayaasha ahaa ee arrintan inay xal u sameeyaan laga ramay waxay yidhaahdeen xalku waa fudud yahay laakiin wakti buu qaadanaya oo maxay keeneen marka haye waxay yidhaahdeen danyaradani waxay magaalada u yimaadeen cunto raadis weeye haye marka laba arrimood haddii la joojiyo way way iska tegayaan oo iyagaa iskood u tegaya marka horeba inay magaalo ku noolaadaan noloshoodu uma abuurnayn oo habdhaqankoodu ma aha waan gartay marka waxaa la yidhi tan koowaad cuntada la siinaya in la joojiyo dad badan baa iyagoo wanaag iyo mataqaanaa caawimaad ka dhigayo daanyarta cunto siiyo oo wax raashid gacanta uga dhiibo khaasatan dadka dalxiisayaasha iyo dadka magaalada aan deganayn oo dhibka ay daanyaradan magaalada ku hayaan aan aada ula socon haye wadda markaa waa cunaqabateyn caadiya weyaan lasoo saaree cunaqabateyn saxaa lagu soo rogay oo waxaa la yidhi cuntada yaan la siin qodobka labaad oo ay xeeldheerayaasha ku dareenna waxaa weeye waxay yidhaahdeen yaan cunto la dayicin haddii qashin la la daadinayo haddii cunto aad meel uga tegayso ha la hubiyo cuntada aad daadinayso hadduu qashin ku jiro in kuwaasi ay xiran yihiin meel xiranna in lagu rido aan banaan la dhigin marka magaalada haisbasirsamay
haddii cuntada laga ilaashado nimankan ayaga cunto tegayo daanyaradu meelo kale ay cunto u raadsanayaan
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaana sidii aan bilowgii barnaamijka ku soo sheegay aan toddobaadkan idinku hayaa waraysi ka duwan waraysiyadii hore makanan waa fanaan u dhashay dalka itoobiya islamarkaana af soomaaliga ku heesa makanan oo magaalada hargeysa ugu warramay wariyaha iyaga sagal mustafa xasan nuur ayaa waxa uu qaybtan kaga hadli doonaa sida uu af soomaaliga ku bartay heesaha uu qaado iyo weliba markii ugu horreysay ee uu soomaali ku heeso waxa uu kala kulmay bulshada soomaalida iyo weliba sida ay uga falceliyeen aan idiin kala baxo makanan iyo weliba
naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay dawyabiga wiya caashaqoyn dooraba muxuduurka ila galay caashaqoyn dooraba muxuduurka ila galay maxandawiyawada weheshadaydugaagii cabdi xakiin shirwa barnaamijka daadiyeya soo saara aad buu u mahadsan yahay waxaan leeyahay ilaahay ku garab galo ilaahay ku sharfan kule barnaamijka caawa iyo caweyska waxaa marti inoogu ah mukanan barada samac soo dhowo andhoa isagal isagale waxaan leeyahay caawiska biyoye oo inta maqasho andhoa
waag waagaag aad baad umahadsantay mukanam bal marka hore in yar oo taariikhdaada ah halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaartay halkaad wax ku baratayba noo dulmar horta aniga jijigan ku dhashay oo intan kusee lakaaday fankana xaggan baan ku bilaabay family planning baan fankay ku bilaabnay markii dambana ilis baan adu xaggaas ka bilaabnay wa hagaag luqada soomaaliga magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka soomaalida etoobiya halkaasaad ka bilowday fankaaga af soomaaliga ma halkaasaad ku baratay had waa afkaygii labaadunba oo meelay soomaali ku badnaayeen baan ku dhex dhashay soomaalin baan ku dhex koray wagaag goormaad soogaatay mukanano in aad maxaan idhahday aada heesi karto sidee baad si isku ogaatay ilaa yaraanimadeeda aan u hamuun jiray oo heesaa oo laygu yaqaano oo laygu dhiirgelin jiray markii dambena secondariga markaan gaadhin adoo koox family planninga maray timid oo aas aasteen baan kow ku bilaabay xaggaasi ku bilaabnay horta ma xasuusataa heestii kuugu horeysay ee aada qaado haa goosaay uu ahaa evangari baa la idhaahda heestaasi ahayd waa axmed oli baa itumiya axmed oli furan axmed oli ma ka xasuusataa heestaa haa maxay odhanaysay kadmas wadamadhobistabista jirba negirtelumbaaya ad fikru albiigaba barakusderetwatbdirututa netiodalaibelo marekenyobetwa yehamro an wata atnisiagaro heestaasi ahay ya salaam ya salaam heestaasi uu qaadi jiray fanaha etoobiya gosaitisfy baa laydhaha fanaha weyn oo aadaan u jecelahay marka heestiisaasaad ku bilowda heestiisaan ku bilowda
adigoo fanaan etoobiyana oo weliba dee luqadaada koowaadna ay tahay luqada amxaariga waanay kuu fududahay inaad ku heesto maxaan idhahdaye heesaha xabashiga ah ay ku fududahay maxaad ku dooratay inaad soomaaliga oo luqadaha ugu adag ku jira dunida in aad ku heesto
horta ruux walba meeshu ku qoran buu egay horta anoo xabisho ilays baa markaan galayay sagaal qoomiyadood baan ku heesi jiro afka qoomiyadan ku heesay markii dambana adoo anoo af soomaali ku jiro baan is arkay
oo soomaali ku heesaya anoo af soomaali ku heesay baan is arkay heestii ugu horeysay ee af soomaaliga laigu taxaamay cabdi ismaaciil beelle baa sameeyey haddaan gacaladeyda jacayl gaamuriyo caashaqan godladay kuwa goodfuro kaa goobtay dumar bay in yar codkaaga ma nagu maqashin kartaa haddaan gacaladayda jacayl gaamuriyo caashaqan godladay kuwa goodfuro kaa goobtay dumar
heesta koowaadaad jeceshahay mukanonow inaan usoo xullo dhageystayaasha caweyska washington heestibadii noo soo qaban lahayd
waxaan usoo qaban lahaa darqimaha caashaqu dusha layska saaro dadka lagu jujuube heesta saxaabiid maxamed saxaadi baa laxankii midhaawey muusigaba isku dabariday toban sano ka hor buysiiyay bay ahayd oo erey bay laga bedelo ereygaasu dib uga tumay marka heestaasaynu soo qabanaa heestaasaan usoo qabanaynaa hees aada loo jeclaaday imika
gurdimaha caashaqu dusha layska saaro dadka lagu jujuube gurdimaha caashaqu dusha layska saaro dadka lagu jujube marka aan ku daawado damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa marka ankudawado damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa deganaanta hadalkii dabcigaaga wacanba nuurai deeqo dirkiyo dirkiyo dirkiyo dirkiyo dirkiyo laftaba kulay
soo dhawow baanu ku leenahay weliba kusoo dhawow magaalada hargeysa oo aad imika joogto kananow marka ay noqoto fanka qoomiyadaha kale iyo fanka soomaalida labadiiba waad udhaxaysaa maxaad is odhan karaysaa labada fan way ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwan yihin baad isleedahay
horta fanku waa uu toosan yahay caadi adu in labadaba isku sii bay socdaan fanku ma kala duugno laakiin adu in yar
halkeebaa isleedahay way ku kala duwan yihiin waxay ku kala duugan yihiin in yar ka hormaray iyo kaan horumarin wey fanka soomaaliyeed in yar imika hadduu horumaraya fanka soomaaliyeed dib u dhac badan baa ku jira dowladihii dhacay ee dagaalka dhacay ayaa usa ayaan u maleeyaa in saameynta keenay laakiin ani fanka soomaaliyeed baan ku haysta kaasaad jeceshay kaasaan ku haysta waan gartay markii koowaad ee aad soo heesto maxaad kala kulantay bulshada soomaalida dhexdeeda horta markii igu horeysay waxaan cajiib igu ahayd oo mar qalinjabinaanu tumaynay oo masraxii igu horeysay qalinjabinaan tumay ahayd marka hees baan qaadayoo dadkoo dhan ba soo kaco silsiladaa laii geliyay dahab baa laii geliyay markaan dhamaystay kadib baan xagga dambe galo waan tirsaday kan hooyaday baan siinaya kan kalena walaashay waan siinay kan kala dhaamo kan kala baxbaxiyey shan daqiiqo kadibin baa mid walba soo mid walba imanaysa taanaa laha taanaa laha taanaa laha
haddana dibba lagaaga sii laba xabon bay reebay walaa fanaaniinta kale ee caalamka ama ajanabiga ma laga tirsadaa iyaga ee maxaan idhahdaa wixii masraxa loogu may may celis male xaggeena haddii laguu geliyo celis male desaan anoo kala maareeyey de hooyadii baan siinay dhaqaalaaned kaasaan kala kulmay horta markay noqoto dhinaca af soomaaliga kelmadihii kuugu adkaa ee kusoo mara ee aad tadhaahdo wallaahi kuwani way adagihiinoo ma kari kartid ma xasuusataa ha waxay waxay ahayd mustafa shaafi baa heesisiiyo wuxuu ahaa sida qadowga geeduhu iyo waxaasu ka sheega sida qadowga geeduhu qum markuu u baxaaba adu igu yar adkaa ma taqaana aad buu kugu adkaa ha kaasa igu horeysay marka heestii miyaad qaaday mise waad iska celisay mii horta waan igu adkaatay waa ayaamaan heesaha cusub bilaabaya ahaydo heestaasaan horta xasuusta mustafa shaafil aaw berigaas mooyaane ku kale oo igu adkaaday ma jiro wagaag mukanano aynu usoo noqono wareysiga xagga dambe aynu kasoo noqon doonaa heesta labaadii barnaamijka aynu usoo xuleyno tiibada inooga dhigi lahayd miday dadku jecel yihiin
aniga laftarkayguna aan jecelay
eegi maayo inan kale intaan dunida jooge oorkaad ku taala iftiinkii naftayda
heestaasi yaa kuu sameeyey yaad se u qaaday laxanka anaas kale midhahana xirsi cabdillaahi canole ayaa la yidhaahdaa waan saaxiibana kuuma lahayn isagaa sameeyey dhegeysa haboon
ఏగి మాయోయిన కలి ఇంత దునిద చోగే ఎత్తికి నచ్చైదా
waa hagaag dhegaystayaal asagal mustafa iyo weliba makonan aad bay u mahadsan yihiin dabcan qayb kale oo ka mida waraysigana waxaad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaana barnaamijkeenii toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tad iyo barnaamijkan barnaamijka xigeenteenu isuga iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.